kulankii maanta dhex maray madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdulaahi deni ahna sidoo kale musharax madaxweyne soomaaliya kulankaasi maxaa uu ku saabsanaa sidoo kale maxay ka wada hadleen labada madaxweyne arrintaas oo kooban oo faahfaahsan ayaan si toosa kaaga dabageynaya madaxweyne farmaajo iyo siciid cabdulaahi deni oo labada kun iyo kow iyo labaatankii iyo labiyo labaatankii dagaallo siyaasadeed oo aada u adag ay soo dhex mareen garow isku arkay muqdisho maalin dhoweyto hoteelka uu degan yahay siciid cabdulaahi deni ku wada kulmay maantana siciid deni uu ugu tegay hooyga uu degan yahay farmaajo magaalada muqdisho kulankaasi waxa uu daarnaa sidii madaxweyne farmaajo loogu soo dari lahaa golaha mustaqbalka soomaaliya arrintaasoo kooban oo faahfaahsan ayaan si toosa kaaga dabageynayaa muuqaalkan ina kasii foge oo fikiradiina kala duwan qaybta commentiga nagula wadaag labadaas siyaasi oo dagaalka adag uu dhex marayna inay kulmeen ma ku saxan yihiin labaduba haddii aad ka mid tahay labada taageere madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu si weyn u doonayaa inuu ka qayb noqdo golaha mustaqbalka soomaaliya maadaama uu dalkii doorasho aaday loona kala baxay laba kooxood oo kale ah j m s golaha mustaqbalka soomaaliya ee mucaaradka iyo kooxda madaxweynaha soomaaliya ee j s b farmaajona uusan midna ka tirsanayn horay uu ugu tegay axmed madoobe iyo siciid cabdulaahi deni salaan sidoo kalena uu rabay in qayb laga geliyo shirkii ka dhacay ee fashilmay villa soomaaliya wakhtigaas oo golaha mustaqbalka soomaaliya ay madaxweynihii hore ee dowladda federaalk soomaaliya farmaajo gebi ahaanba iska diideen in uu shirka qayb ka noqdo isaga oo aan waxa weeye ka tirsanayn golaha mustaqbalka soomaaliya maanta kulankii asaga iyo siciid cabdulaahi dhex maray waxa uu daarnaa markii uu xalay soo dirsaday ergo ahaan ugaaska guud ee beesha muraaxaan si uu ula hadlo madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdulaahi deni ahna mid ka mid a ragga ugu muhiimsan golaha mustaqbalka soomaaliya ama mucaaradka soomaaliya ee xasan raba inay dalka ka ritaan sidoo kalena iyagu ay yimaadaan farmaajo ayuu maanta siciid deni ugu tegay gurigiisa waxyaabo badan oo hadda aan u baahnayn meeshan in laga sheekeeyo ayay ka wada hadleen sidoo kale waxaa la isku raacay in golaha mustaqbalka soomaaliya uu farmaajo rabo inuu kusoo biiro sidoo kalena uu qeyb ka noqdo waxaa jira siyaasi farmaajo aada u diidan in uu kusoo biiro golaha mustaqbalka soomaaliya maadaama farmaajo uusan j s b na ka mid ahayn golaha mustaqbalkana uusan ka mid ahayn maalintii la yiri shirka villa soomaaliya adiga oo annaga nala socda qeyb kama noqonaysidna waxaa la yiri ama iyaga kusoo bir ama inaga nagu soo bir ergadii xalay uu soo dirsaday kadib maanta waa la is afgartay sidoo kalena golaha mustaqbalka soomaaliya waxa ay rabaan inay cabdiraxmaan cabdishakuur iyo farmaajo isku geeyaan maadaama uu cabdiraxmaan cabdishakuur tabanayo hadda ka hor farmaajo inuu rag ka dilay sidoo kalena uu weeraray wakhtigii uu xilka joogay shirka garow ee golaha mustaqbalku ay yeelan doonaan oo garowa ay isugu tegi doonaan ayuu sidoo kale farmaajo tegi doonaa marka farmaajo hadda wixii ka dambeeya boqolkiiba siddeetan waxa uu si toosa u yahay xubin ka mid a golaha mustaqbalka soomaaliya oo waxa uu iska diiday dhankii xasan sheekh maxamuud iyo xisbigii j s b inuu ku biiro adiga daawanaya sida u aragta ma ku taageersan tahay farmaajo inuu ku biirayo qaybna ka noqonaya golaha mustaqbalka soomaaliya ee rag badan ee horey waxa weeye fooda ay si fiican isugu dareen intii badneedna ay heshiiyeen farmaajo iyo siciid deni markii ugu horreysay ay kulmayaan maahan waxa ay ku kulmeen muddo hadda laba sano ka hor ku dhow magaalada garowe oo wixii dhex maray ay isku noqdeen laab xalaal mar kale waa ayagii maalin dhoweyta ku kulmay muqdisho haddana waa iyada arrinta golaha mustaqbalka soomaaliya ay isugu yimaadeen adiga daawanaya sida u aragta ma ku saxan yihiin golaha mustaqbalku in ay farmaajo soo dhoweeyaan farmaajo si uu u tago uu yidhaahdo waxaan u baahnahay inaan qayb ka noqdo golaha mustaqbalka soomaaliya fikirkaasi anigu waxaan qabaa farmaajo go-aan fiican ayuu qaatay maadaama uu hadda keligiis yahay dalkiina uu u kala baxay laba kooxood oo siyaasadeed wixii intaas ka soo harana ay bannaan cilaa ku lumayaan wakhti walba ay kuu tahay oo wanaagsan muuqaalkan haddii aad waxa weye daawanaysid inaa kasii foge wassalaamu calaykum ramadan